iyo xadun cadiimun mufrid lam yaxsul liaxadin mithlu muslim waxa u xasilay kitaabkiisan saxiixa ugu xasilay dheef iyo xadi aad iyo aada u weyn oo xadka baxaho cid wax lamid ay u xasishay aanu jirin baxaytu ina bacd annaasi kaana yufadiluhu calaa saxiix moxamed ibni ismaaciil dadka qaar baaba kaba fadilayay saxiixiisa saxiixii bukhaari sababtuna waa maxay buu yihi wadalika lima ikhtasa bihi min jamci duruq wa jawdat asiyaaq walmuxaafadati cala adaa'i lalfaad waa wuxuu isagu la gooni noqday kitaabka kale kala gooni noqday oo duruqdii inuu meel isugu keenaa xadiidku lahaa siyaaqiisa oo niyasan oo axaadiida usoo talkhiisinaya fiicnideeda ilaalinta uu ilaalinayo alfaada inuu sideedii inuu ku guto oonu ku tasarufin xadiidkii isagoon googoyn xadiidkii isagoon macno kuba warin umuurahaasaa keenay buu leeyahay indee tafdiilkan barhkood ay kaba fadileen iyo xadigaa weyna u helay wuxuu dhaha imaamkaasi waa ibnu xajare muslim dad aada u badan oo weliba dadkii degaankiisa iyo beledkiisa eed oreernaysaa buuro dee kuwa isaga soo gaadhiyo kuwa in yar kaba dambeeyeyba ayaa waxay raaceen dariiqiisii waxay dooneen inay alifaan kitaab kitaabkiisii laba mida bal kitaabkiisii ka isagoo axaadiisu kii siitay ka sanad caalisan ayay dooneen marka haddana buu leeyahay falam yabluquu sha'wa iyadoo badnaayeen isku dayeen alifeen kutubtoodiina qayba la hayo marka mustakhrajaadka sheegay in aan wax ka yar sheegi doono ayaa haddii ala yidhaha ayaanay gaadhin buu leeyahay heerkiisiio wuxuu leeyahay xaafid waxaan hayaan dee iminka xusuusnahayba ama aan xifdisanahay labaatan imaam in ka badan oo dejiyey almustakraj calaa saxiixi muslim waa labaatan imaam in kaba badan almustakraj calaa saxiixi muslim markaa laakiin haddana dee kitaabkiisu baa kii ah asaaniidooda hadday caali tahayna kitaabkii muslim baa mid kasta kaba horeeyo isaguna wuxuu hadalkiisa ku khatimay fasubxaana almucdi lwahaab waxaa nasahan ilaah cadiyadii weeye tani minxadii weeye ilaaha waxbixiya ee cadiyada badan ayaa nasahnaaday oo dee isagaa mansilada u yeelay taasna waa hadaladii waa in yaroo kaba mida de waayo ma koobi karnaba way badan yihiin kuwa hore iyo kuwa dambeba wixii laba yidhiyeen kitaabku waxyaalihii uu kulansaday waxaa ka mid oo kitaabkan oo kutubtii waqtigiisa aanu jirin oo xaggaa kula midi waa muqadimo uu leeyahay oo kitaabka hordhac uu gaba dhigay sheekhuna alifayba taasoo wuxuu dejiyey beyna yaday saxiixii muqadimo aada u qayima shaanigeedu weyn yahay oo tilmaamaysa siday culimmadu yidhaahaan muqadimadan iyo cilmiga ku jira iyo dee sidaas oo kale ciddii dejisay musanifkeedii ay qadarkiisa weynidii tilmaamaysa iyo xirsigii iyo dadaalkiisii uu ku dadaaliya sunnihii inuu dabdiyo tadwiiniyo iyadoo sunnihii ay wax kaloo kusoo dhex darsama ama soo dhex gala ay saafi kaba tahay bal muqadimadaasi taa weyn halka marka la eego muqadimadaasna dee sidaa aan iminka marka horeba carabka ku dhuftay waa ahamiyadeedee waktigiisii waxa weeye cid isagoo raggaa kutubta dejiyey ka midoo aada iyo aada u badnaa ama sheekhadiisii ha noqdeen kuwii ka horreeyey kuwii isaga la sinaaya aqraantiisaha iyo kuwii ku dhowaaba in cid muqadimo kutubtooda u yeeshay bay jira bal bukhaari haddaan ka soo qaadno ee markuu kitaabka bilaababa dee xadathana fulan baabkii intuu dhigto badulwaxyi ayuunbuu xadiidkii gudagalaa wax kale oo la socdaa maba jirto abi daawuud qaado tirmidi iyo taas tirmidi baa wuxuu adigu jira oo isagu gees ka shabahayo kitaabka bilowgiisa saasunbuu kuma bilaabee laakiin kitaabka markuu dhammeeyo ayaa waxa la socda dee deewaatan laba madbacaysan kitaab uu ku magacaabay kitaab alcilal ama alcilal lkabiir buu leeyahay alcilal asakhiir waa khaatimo kitaabku leeyahay oo waxa weeyaan uu kagaba hadlo khaatimada kitaabku leeyahay weeye oo uu kaga hadlo iyadana manhajyadiisa uu raacayo iyo umuuro iyaduna cilmigan xadiidka kuma tacalluqsan iyo umuuro cilal kuma tacalluqsan oo bal taas baana odhan karnaaba waa nooc xaggaa way kaba shabahaysaa ama baabkiisoo kale leedahay kitaabkana waa ku khatimay waana cilashan kitaabka aakhirkiisa kuba sugan ibnu rajabna uu sharxay adigu dee sharaxuu kitaab ku wada sharxay sharaxii kale aan lahayn sharaxiisii oo aada u badnaaba lama hayee oo intii cilashaya baa laga hayaa malaa qadco yaroo libaas ka mida waa sharaxii kitaabka uu ku sharxay tirmidiya haddaba bal markaas waxa weeye muqadimadaasi waa dee wax uu dadkii kale oo markaa la eego in waktigiisii uu kagaba horeeyo weeyaan oo iyadna waxay tahay muqadimaadkaas dee manaahijta ama manhajiyada ruuxu raacaya kagaba warramay cilmiyada waa kuwii uguba horeeya ayay noqonaysaa muqadimada haddaba kolley mowduucaad waxooga aya ladoon soo yar talkhiisinayo waayo way noo iman doontaa waan arki doonaa kolley mawaadiicdaasi mawaadiicdii kulansatay waxaa kaba mid ah inuu ku caddeeyey muqadimada sababtii kitaabkan uu alifay iyo sidaan soo sheegnay asalka ta'liifkani inuu su-aalba ahaa la weydiistay oo taasna raqbadii iyo ijaabadan ay de isaga usii siyaadisay waxaan uu arkaya culimmada qaarkoodna ay axaadiisin ururinayaan iyagoon kala soocin saxiixiisi iyo daciifkiisiiya bartaa waxaa kaloo muqadimadu waxyaalaha iyo mawaadiicda kulansanaysa kaba mid a shardiga uu kitaabkiisa ku leeya saxiixa ah taas isagoo kuba caddeeyey iyo ujeeddadiisa ama waxa uu ku talagalay oo axaadiisii iyadoo saddex qaybood uu kaba dhigayo inuu soo saaro waana wax bal saddexaa qaybood waxayiin aan muqadimada insha allahu tacala ku arki doono waxaa kaloo mawaadiicda uu kaga hadlay kaba mid ah inuu dee caddeeyey inuu ka dheeraanayo dadkii iyagu mutahamiinta ahaa beenaalayaasha ahaa aad u daciif kaba ah axaadiistood iyo wixii laba mid iyo adraabtood inuu kaba fogaanayo waxaa kaloo muqadimadu waxyaalahay kulansatay kaba mida isagoo ku caddeeyey sababtan ugu ihtimaamayo axaadiida saxiixa ah in dee laga sooco waxa weeyaan bal mee dee uu axaadiidii saxiixayd unu gaar ahaan u soo xusho oo uu kitaabkiisa kuba sheegu kuba wariyo axaadiidii daciifka ahayd iyo tii munkarka ahaydna inuu kaba tago bal isagoo taa kuba caddaynaya welibana uu caddaynaya dee arrinkaasi inuu wax waajiba yahay waxaa kaloo mawduuc ay kulansanaysa kaa mida mawduucba ah nahyintii layskaba nahiyayey in la waramo oo ruuxu wax kastuu maqlaba uu ku waramo oo wixii aada maqlaysay dee wax sugan iyo waxaan sugnaynba wuu isugu jiraa marka haddaad wax kastaba sheegta been baad kuba dhacaysaa kolley cunwaan iyo tarjamay taasi kuba iman doontaa xaggii muqadimada ayay kuba iman doontaa bal haddaba nahyinta can ilxadiid bikulli maa samic ruuxu wax kastuu maqlayba inuu kuba waramo layskaba nahiyayo riwaayadii in loo ixtiyaadoodo dadka lagu kalsoon yihin wax laga wariyo cid kale aan wax lagaba warin waayo de hadiyo goor beeno way dhaceen dad beenaalayaala meeshii jiro iyaguna axaadiis warinaya bal umuurahaasna waa mawaadiicdeeda waxaa kaloo mawaadiicdeeda iyo kaba mida inoo iman doonta caddayn uu ku caddeeyey halkaas inaan xadiidka laga qaadanahayn cid u helo mooye cid kale oo ruuxu xataa hadduu dee ruux diintiisa marka la eega cadaala ay u sugnaatay yahay ruuxu warica uu yahay ruux caabido uu yahay laakiin ehel aanu xadiisu ahayn oo dabdigii iyo itqaankii aanu lahayn inaan lagaba qaadanahayn taas unu dee taase cilmiga ciddii lahayd ama ehelka ahayd baaba xadiidkii lagaba qaadanaya iyo weliba isnaadku inuu diinta qayb ka mida yahay waana umuura aan arki doono waxyaalaha kale ay kulansatay ama mawaadiicday kulansatay waxaa ka mid a muqadimadu caddayn la caddaynaya aljarxu fi raawi bima huwa bima huwa fiihim waxaan ruwaadda kuba sugan ee ay leeyihiin ay kuba sifoobeen dee haddii inay diin baa laga qaadanayaa ruux kastaana siaan u soo sheegnay ehel uma ah in wax lagaba qaatee la jaraaxeeyo oo la sheego wixii ay lahaayeen oo la qarinoo jarxiga ruwaaddu inuu amar jaa-isa yahay bal waajib yahay waa marka dee waa wixii ay ku sugnaayeen weeye cidda jarxinaysaana ciddii u ehelka ahayd ay tiya macrifada u lahayd ee dee diinta naseexadeedna uba jeegtay u jeeday welibana jarxiga caynkaasi inaanu xantii xaaraamtahayd kaba mid ahayne uu yahay addabu can shariicati almudahara waa umuuraha iyadana muqadimada aan ku arki doono ugu dambeydna muqadimada mawaadiicdeeda waana mowduuca ugu dambeeye ugu sii daqiiqsanna waa hadalkii uu kaba hadlayey in la xujaysanayo xadiidkan lagu kala wariyey can mucancanka la ydhaha can fulaan can fulaan oo isagoo weliba ku tegaya sheekhu madhabta ay muxadisiintu ay ku tegeen inuu yahay in lagu kaaftoomo raawigan isagu can fulaan leh ninkan uu isagu cantan wax kaga warinaya isagu inay isku waqti yihiin uun iyadoo bal markaa haddii dee tadliis uu ka nabadgashan yahay oon waxba la shardi ahayn inay sarkeen ama ay kulmeen kol haddaanu mudalisayn welibana arrintiisu dee wuxuu aada u radiyey weliba si xoog la u radiyey oo weliba lahajo aad iyo aad u adag isagoo isticmaalaya cidda iyadu shardiyaysa hubuuta liqaa'i baynahumaa inay horta shardiyaysa inay labadaas inay sarkeen inay noo sugnaato oon kuba kaaftoomayn mucaasarada bal waa umuuraha waxa weeye in inoo iman doona insha allah in muqadimada ku arki doono cabdilmuxsin cabaad waa sheekh kolley weli aan filayo inuu nool yahay oo waxa weeyaan kolley mudarisiinta markaa masjidkan rasuulka ah muddo dheerna kolley jaamica alislaamiya dee dadkii wax ka soo dhigi jiray ahaa dee kolley waa taqaacuday oo dee ilaa qabla khamsiin sana ayaabay diraasadiisii hore ahayd ama raggii ugu horreeya lagu bilaabay jaamacaddana waa ahaabeen wuxuu leeyahy kolley dee kutub yarow leeyaho imaka rasaa'il ahayd oo laysu wada geeyo imaka waxoogaa ilaa sideed mujallada ay kuma madbaceeyaan ayaamaya waxaa kaba mid ahayd laba kitaaboo midna labaatan xadiid oo bukhaari ka mida ayuu ku sharxay isagoo dee laakiin xadiidkii iyo sanadkiina waa diraaso ahaan sanadkiina si gaara u diraasaynaya haddana xadiidkii iyo fawaa'idiisii iyo labaatan xadiid oo saxiixa muslim ku mida waxaanu ka horreysiiyaa kolley tacriifka labada sheekh iyo kutubtoodaba umuurahan aan sheegayaba kolley masaadirtan iyo meelaha wax ka soo naqlinaya ayuu dee horta meel ka mid ahaa isagana muqadimadana dadkii kaba hadlay buu kaba mid ahaa walow sidan aan uga hadlaya kitaab kale oo iyadna almadkhal ilaa saxiix muslim laydhaa kolley uu uga yar waasacsanaa bal hadalkiisa muxuu ahaa isagoo masaladan ixtijaajka un kaba hadlaya horta shaki kuma jira buu leeyahay ciddii shardiday attalaaqi bayna araawi waman rawaa canhu sida bukhaari oo kale inay xagga ixtiyaadka taasi ay ugaba badan tahay oo dee tahabut iyo hubsasho siyaada ah oo axaadiida markii la warinaya ayaa kuba sugan ishtiraadkaasna uu shardiyey sida bukhaari oo kalena kitaabkiisa shaniga ama waxyaalahay ku raajax yeelaan ee kitaabka muslim lagaba horreysiiye aba weeye laakiin ciddii aan shardin san imaam muslim oo kale taasi hoos uma dhigayso shanigii kitaabkiisa qadxina kuma keenayso arrinku wuxuu noqonayaa un darajaadka sixadunbaa lagu kala sarraynayaa maaha kol haddii uu mucancankii dee hubuut liqaala ahaan aqbalayo xadiidkii waa daciif in la odhanayo maaha tafaawutun baa darajaadka sixada jira bal markaa waxaan leenahay muqadimadiisu horta taas weeyaan oo kitaabkan kutubtii kale inoogumaba sugna waa wuxuu casrigiisiiba kagaba sii horeeyey iyo dadkii waktigiisii muqadimada uu dejiyey bal maalan ahamiyadeedana dee taa aan soo tilmaanayba leh xagga marka la eego usluubka sheekha ee muqadimada horta qawaaciddan uu baxsin dooneen arki doonee uu ku baxsiyey muqadimadu waa qawaacid aad iyo aad u muhima lilgaaya aad bay muhim u tahay laakiin maxaa dhacday in badan cibaarada sheekha qumuud inuu ku sugan yahay sucuuba iyo inay kuba sugan tahay oo xagga fahamka markaa ay kolley aanay fahamkii u sahlanayn oonay u dhib yarayn oo ruuxii isidhaaha iska daalaco oo kaleyo taas ama bal waxa weeyaan bal dadka mudarisiinta inay in badan ku adkaanaysaba kitaabkaasi ama muqadimadaasi kuba adkaanayn waxay barhkood markaa sababta ay yidhaaha ama waxaa laga yaabaaba sababtu inay tahay qawaaciddan sheekhu dee biduuni takalluf isagoon isku hawlin oon tahdiibkeeda iyo taxriirkeeda iyo bal alfaaddoon dabdi iyo horta alfaadaada xulo aan odhan ayuu bal maalan si dee dariiqadii raggaa hore mutaqadimiinta ay ahaayeen ayuu uba sheegay oo taasaa markaa waxay keentay isagoon dee alfaaddiisii xulan tahdiibin taxriirin inuu bal maalan tan isticmaalo markaasa afkaartiisii baa kolkol wuxuu kaba cabirayay dee dariiqa ay bal maalan dariiqa iska caadiyo taa mutaqadimiintu ay kaba cabiri jireenoo markaasaa waxaa dhacaysa kolkol in takraar jumal uu dhaco kolkol meelo qaarkood iijaas dee fahamkii ama koobid fahamkii yar adkaynaya inuu dhaco awqaadda qaarkeed baa waxaa dhici karta inuu dee mubtadaba sheego maalan mubtadihii dabadeed jumlo dheer oo muctarida u sheego mar dambe khabarkii markaa yimaado oo kale bal markaa waa usluubka iyada markaa ay leedahay kolkol lain dee waxyaalihii ficilka bal markaa ama ku tacalluqayo kale kol uu horreysiye kol uu dambeysiyaba bal adigu waa umuuro in xagga usluubkiisa taasna waxay keentay inay culimo badani u cinaayoodaan ay u ihtimaamaan oo muqadimada gaar ahaan u sharxaan oo rag tacaduday ayaa adigu bal sharxay oo raggii hore ka mida walow aan dee raggaa hore wax uu madbacaysan yahay sharaxoodaas raggan dee kitaabka wada sharxay u mooye muqadimada intay gaarka u sharxeen rag ay magacaabaan aan arag sheekha baa jira sheekhan orome ee laamiyata afcaalka leh laamiyatafcaalka sharxiisa ama manaahil rijaalka iyo dee kutubta kale imanka muslimna uu sharxo dhowr iyo labaatan mujallad buu ku soo saaray madaalacan kitaabkiisa laakiin de waa kitaab imanka kolley maktabadaha yaallo oo dhowr iyo labaatan mujallad ah dee tafsiirkiisan dheere isna sudameeye ayna waa kan isaguna madbuuca baa wuxuu leeyahy adigu sharax yar oo muqadimada waa leeyahay laakiin isagu inta uu sharxayay maaha markan mawaadiicda la gudagalo maaha waa inta hore khudbadda lagu tirin kara khudbadda kitaabka eg waa khudbadda kitaabka inta lagu waayo dadka qaar baa dee u qaata markay cunwaanka iyo sharaxiisa arkaan sharax dhan inuu amba markii ugu horreysay ee laysoo hadiyeeyey waa tadmoodayo ee waa intan khudbadda ah ee hadalka hore hordhaca ah ayuunbuu sharxay uu luqa ahaan u sharxay ee markuu mawaadiicda iyo abwaabta gudagalo taas ma sharxana oo kale laakiin dee shuraaxda muslim ayaaba sharxan sheekha kale isaguna reer etoobiya uun ama reer wallo ee sheekh maxamed cali aadam la yidhaha adigu dee san habeenka dhaweydba sheegay sharaxa muslim waa waday koley laba sanood war uma hayo intuu gaadhsiiye markii ugu dambeysay ilaa soddon mujalad buu waday kitaabuljihaad waana kitaab uu dheeraynayo malaakutoomeeye noqon doona laakiin dee intan hore ayuu madbaceeyo muqadimadoo kale walow dee waxoogaa yar oo kitaabka ka hadalkiis iyo umuurahan imankaan ka hadliyo kuwo kale iyo ay kaba hadloonoo dhowr kitaabna uu xagga hore soo raaciyo hibnu camaar ishahiid kitaabkiisii iyo waxa weeyaan isaguna xaafid ibnu xajar kitaab uu leeyahy cawaali muslim cala albukhaari oo kale iyo iyaduna adugu bal saddex kitaab iyana uu hadda muqadimada soo dhex dhigto waa laba mujalad bay dee muqadimadaasi walow dee ay noqonaysaaba bal waxaan leeyahay usluubkeedan adag iyo umuurahaasi waxay keentay ahar min shaks oo culimadii ka mida inay sharxaan walow dee kolley shuruuxdan arkayna ayin shuruuxdan ama sharaxan la socdo un kitaabka sharaxiisa lama socdo bal arrin kaleo in intaynaan ka bixin muqadimadan doonay in isku baraarujino waa shardiga sheekhu uu leeyahay muqadimada waayo kitaab keliya weeye waa muqadimadii iyo kitaabkii oo axaadiistii dee abwaabta kitaabuliimaan ka bilaabmayey ilaa uu kitaabka kuba dhammeeyo imaamku muu caddayn muqadimada gaar ahaanteeda wax shardigo uu leeyahay oo uu caddeeye ma jirto laakiin arrin baa jirta culimmada oy tay ina ogaataan oo dee aan idinkuma baraarujinayo culimmadu way kala soocaan oo way kala saaraan muslim wuxuu ku soo arooriyey muqadimada iyo waxaan uu ku soo aroorinaya kitaabka dhexdiisa kitaabuliimaan marka lagaba bilaabo waayo muslim waxaan ognahay shardigiisu waa inuu xadiidka saxiixa uun soo saaro oo dee weliba saxiixa sare ah inuu soo saaro oo dee bukhaari buu taa kulaba mid yahay haddii waxaa naqdi ku yimina waa wax yaroo koobanba ayay dee naqdigu noqonaya oo meelahiisa insha allah aan kuma arki doono laakiin muqadimadu way ka duwan tahay oo kitaabka la shardi ma aha raggan uu wax kaga warinayaana ragga kitaabka ku jira la mid ma aha dee axaadiidta uu warinayo muqadimada un kuma wariyeyna axaadiidtii dee muslim ee uu kitaabkiise markaa la idhaaho waa wariyey dee halkaas axadaan ka qaadinay kolley culimmadu way kala soocaanan way kala duwaan taasba wey oo bal maalan ibnuqayim baa isagoo nin ay masale iskuba haysteen oo dee radiyayo ninku uu markaa soo qaatay nin sufyaan ibnu xusein la yidhaaho oo malaa dee uu soo yar xujaystay xadiidkiisii ayaa wuxuu idhaahaa bal waa hadalkiisaan soo naqlinayaa ama musliman ama qowlumku ina musliman rawaa lisufyaan ibni xusein fi saxiix falaysa kamaa dakartum hadalkiina aad tidhaaheen waa nin buu markaa u jawaabaya ood leediin sufyaan ibnu xusein muslim wuxuu kaga wariyey kitaabkiisa saxiixa arrinku taas ma aha wainamaa rawaa lahu fii muqadimati kitaabi laakiin kitaabka muqadimadiisunbuu wax kaga wariyey meel kale wax kagama warin markaasaa wuxuu idhaha waa intan uga jeedee wamuslimun lam yashtarid fiiha maa sharadahu fi lkitaabi min asixa muslimna muqadimada dhexdeeda muu shardiyin wuxuu kitaabka dhexdiisa shardiye sixada ahaayo falahaa shanun aakhar walisaa'iri kutubihi shanun aakhar macnaa iyadu shani bay leedahay kutubka ama khaasatan dee kitaabkiisan inta kale kutubtiisa kale ma raacina wal cibaaradu taasahayna waxa weeyaan shani kale ay leedahay wuxuu idhahaa ahluxadiidkuna taa shaki kagama jiro oo markaa ruwaadan dee uu muqadimada wax kaga wariyaan kitaabka kale ku dhex sugnayni kolley ruwaadiisii kale si loo idlaaqi jira lahaa waa rijaashii muslimuun ee la idlaaqaya lama idlaaqayo wayo macnuum taasi waxay keentay qolooyinkan kutubtan taraajimta ee waaweyn sida dee mizi oo kale kitaabkiisa tahdiib ulkamaal iyo xaafid ibnu xajar tahdiibu tahdiib oo kale way kala soocaan ciddii uu muslim kitaabka dhexdiisa kaga wariyey iyo ciddii uu kaga wariyey muqadimada oo haddii uu ninka muqadimado keliya wax kaga wariyay dee marka muqadimada aragna rag saasaan arki doonaaye ramsi bay u yeelaan ahmaq miim iyo qaaf macnaa waxay ka dhigan tahay waayo markay kutubtaas waaweyn oo dhan ama kutubtooda yaryari halkay odhan lahayd markay ninka magaciisa soo dhigtaan bukhaari iyo muslim iyo qolooyinkaasa kama wariyey rumuus bay dhigtaan oo hadday bukhaari u jeedaanna kha bay dhiganayaan hadday muslim u jeedaanna miim bay dhiganayaan ee bal markay ninku uu yahay rijaasha muqadimada uun tahdiib ulkamaal oo kale tahdiibu tahdiib oo kale dee waa tarjamada bilowgeed ay kusii dhigaane maqa bay dhigtaan miim iyo qaaf ujeeddadu waa maxay ninkaasi muqadimadu ku jira ninka isaga laakiin kitaabka dhexdiisa ama muqadimo iyo meel kastaba ay kaga wariyeenna miim bay dhigtaan miim bay dhigtaan macnaa markaa waa kala sooc ay kala soocayaan cidda muqadimada kuma sugan iyo cidda kitaabka la kaso xaafid ibnu xajar taqriibu tahdiib kolley waxaad moodaa inaanu waxaan idhaahno dee uu wada raacay aanu jirin oo kol uu maq dhigtay iyo iyo kol uu iskaba daayo oo miimun uu dhigtana labadaba taqriibkaad arkaysaa laakiin dee taadiibka oo kale iyo taadiibulkamaal iyo wasaa kuma sugan arrin kaloo dee iyadana taa inoo tilmaamaysa waxaa jirta waxoogaa yaroo kooban oo culimmadu tiriyaan oo mucallaqaada kitaabka dhexdiisa dhacay axaadiidan sanadkooda la dhammayn axaadiidta culimmadu way ka hadlaan oo bal ciddii xidhiisay sheegaan oo kale markay axaadiidta muslima mucallaqaadkaasi ay yidhaahaan dee musnad buu ahay muxuu halkan ugu soo arooriyey iyo dee bal shardigiisiiya umuuraha ay eegayaan axaadiidta mucallaqaadka ee muqadimada ku sugan ma soo hadal qaadaan tirada kuma soo daraan waa iyagoo gaar uga saarayo intan bay gooniyaan xataa qolooyinkan kutubta mustakhrajaadka ah ee mustakhraj calaa saxiixi muslim dejiyey ee xadiidkiisii xadiid xadiid u soo dhiganayey muqadimada kuweeda kumay soo darin waa badnoo dee waa tobaneeyo muqadimada axaadiideeda kumay soo darine axaadiidiisa kale ayuunbay mid mid usoo dhigtaanoo bal markaa waxaan leenahay kollay in muqadimada iyo kitaabku waa kala duwan yihiinoo axaadiidta kuba sugan iyo waxa weeye ruwaadda kuba sugani markaanay meel kaloo kitaabka ka mida ku sugnayn ruuxu hadduu sheegayo waxaa habboon inuu idhaaho muslim muqadimaduu ku wariyey ama ninkani waa rijaasha muslim fi lmuqadima muqadimadu ka wariya aan la idlaaqin waayo arrinka aan sheegayaa jira xagga bal muqadimada dee kollay aballahu an yasixa ilaa kitaabuh shaafici baaba markaa hadalkiisii malaa taasaa ilaahay waa iska diiday kitaabkiisa un mooye kitaab kale inaan dhaliil loo helin kitaabkiisu maa kitaab kastaba kitaab kasta xadiid ha noqdo tafsiir ha noqdo caqiide ha noqdo wax kasta midkaas waa kitaab bashar dejiyey dhaliil waa yeelanaya waxyaalo oo kale marka dee kolley maakhid baa jirto muqadimada markaan gaar ahaanteeda eegno waayo kitaabka maakhidiisu waa axaadiid waxoogaaya oo boqol ku dhow oo culimmada qaar intiqaad ay kaba keeneen wax dee muslim uu hayo iyo wax dee qowlka naqdi uu xoog leeyahayba taasi waa kitaabkay noqon ruwaad iyaduna aan raggii ahayn oo dee uu kaba warin jiro oo kale ku sugayo kitaabka dhexdiisa ku suga waa maakhid kitaab bay noqon laakiin muqadimada oo kale waxyaala ay culimmadu dee ay uga dhigeen ma'khad ama mulaaxadaadun aan kaba cabire waxa weeye muslim aada wuxuu ugu dheeraaday hadalka ku badiyey masalada cancanada iyo isagoo ka dhigaya inay itisaal ku xambaarantaiyo samaac kol haddii ay suurtagal tahay inay labadan mucancinka iyo mucancanhu ay kulmaan meeshii tadliisna aanu jirin oo mucancinku aanu mudalisayn taas uu dheeray waxaanu soo naqliyaa in lagu ijmaacsan yahayba inay taasi ku xambaarantahay itisaal dee waxaanay culimmadu halkaa way ku bushiyaanoo ama in badan oo kaba midi oo waxay leeyihiinba arrinku saas ma aha ee hadalkan muslim uu aada xoogga u saaro uu ijmaacna kusoo naqliyo kollay nadar baa ku sugan oo waxaabay leeyihiinba dee taasi tafsiirkeedu way inoo imane dee in markaa arrinku kollay taas maaha oo dee waa waxyaalo ama nadar kuba yimi taasna dee kalaamkeedu waa inoo dambeeya arrin kalena way jirtaayoo dee yar mulaaxado noqonayo lahajaad lahjada uu isticmaalay xaggii radinta bal cidan ama ha la yidhaaho waa cali bni madiine ama barhkood waa bukhaari ha yidhaaheen ama waa cid kale haba ha la yidhaahee cidan masalada mucancanka markuu kaba hadlayey uu radinayey ee isaga tan kuba khilaafsanayd aada iyo aad wuxuu adkeeyey tashniica iyo ceebaynta iyo lahajaadkuu isticmaalayay iyadoo ay leeyihiin culimmadu dee xagga ama in badan oo ka midi sidaan soo naqlin doono qowlka sawaabkiiba waa qowlka kale qowlkanuu isagu xoogeynayo maahe qowlka kale baaba sawaaba waayo deeta markaasay leeyihin dee may mudin ciddan qowlkan lahayd lahjada intaa leega xoogga leh ee taas aada u adag in laba isticmaalo bal waa iyaroo in yaroo dee mulaaxada ama ma'aakhid ah laakiin waxaan leenahay dee kolley waxaan kitaabkaa ilaahay u mooye dhaliil loo helahayni maba jirto waayo waa bashar camalkii oo kale cismona dee waxa weeyaan waa ciddii ilaahay u sugay un baalo kolley cismo dee bashar waxa weeyaan aan ciddii ilaahay u sugay ahayn maba lahayn bal caawa intii aan kuma talagalleen doonay inaan kaba hadlo taas weeye walow kitaabkii dee qaybo badan oo muhimo kitaabkii ka mida ay noo socon doonto oo insha allahu tacaala habeenka kalena bal waxaan la arkayaa inay kolley dee aan u arkayo inay fawaaid badan leedahay haddii dee loo ihtimaamo e bal kolley habeen baa inoo dambayn doona insha allahu tacaala hadday suurto gashana habeenkaa dambe waxaan ku khatimi doonaa sanadkayga ilaa saxiixi muslim hadday suurto geli weydo ay hadalku intaa ka batana habeenkan kitaabka bilaabayna ee muqadimada inoo bilaabmayso ayaan bilow uga dhigi doonaa dee kolley sanadkaygu haddaa iga naqlinaysaan idinkana sanad buu idiin noqonayaa dee si bal inoo xidhiidho oo kitaabkii ilaa muslim uu inooguma xidhiidho wallaahu subxaana watacaala calaa aclam subxaanaka allahuma bixam waxyaalihii balniqaadii aan uga dhigaynay madkhal iyo bal kadinkii aan kaba geli lahayn oo umuuro dee kitaabka kuba tacalluqsana iyadaana inoo socon doonta caawa haddii alla idhaaho bal wixii ka dambeeyey un baan eegaynaa kitaabku si uu ilaahay shac inoogu dhib yareeyo inoogu bilaabmo marka kitaabkan kolley ilaa niqaad isaga ama waxyaalo kuba tacalluqsan baan soo marnay inoogu dambeysay muqadimadan kitaabku leeyahay inoogu dambeysay bal umuuraha kale muhimka ah ee ninkii kitaabkan aqrisanaya ay tay inuu ogaaduu bal fahmana u yeesho waayo waxyaalo badan baa kagaba xidhnaanaya khaasatan kitaabka dhexdiisa marka la galo waa ciddii kitaabkan soo warisay ruwaadan arki doonee badani waa dee sheekhyadii muslim iyo wixii ka dambeeyo taasi waa ruwaadda axaadiida warinaysa laakiin kitaabkaoo isku jira muslim waa laga wariyey oo dee si loo kala warinayu inaga inagu soo gaadhay bukhaarina waa sidaas oo kale bal haddaba ruwaaddaas oo kale yaa wariye iyo umuuro kuba tacalluqsan baa bal qaybta hore aan kaba dhigayna intaa intaa gelin oo kale bukhaari isaguna ruwaad badan buu leeyahy weliba ka badan ruwaaddan muslim dikrigooda iyo hadalhayntooduna ay kaba badan tahay taasna waxay keentayba bukhaari dadkii isaga ka wariyey iyo kuwii ka sii wariyey oo kaloo dee magacyadooda iyo umuurahooda iyo waxla hayo inay riwaayadoodan ay kitaabkii warinayaan kolkol alfaad ay ku kala dunaadaan markaa sharaxyada kitaabkuna iyo barhkood mutuuntii hore ee kolkol hawaamish yar lahaan jirtay hadiyo goor magacyo kusoo noqnoqdaa jira oo bal maalan waxaaba soo noqonaysa sarkhasi iyo in abu markaas waxa weeyaan kushmihani iyo abudar iyo magacyo taale farabri iyo adugu bal magacyo saasa kariime iyo dadka magacyada hadiyo goor shuraaxdu soo qaadaan ee kolkol ikhtilaafna xagga alfaadaha uuba dhexeeyo waa dadkii bukhaari kitaabka ka sii wariyey kuwii iyaga kaba sii wariyey bal kuwii dabaqadii saddexaad oo kitaabka dabdiye cinaayada u lahaa oo had iyo goor dee malaha sharaxyadan aan haynana sharaxa ugu ihtimaam badan jaanibkaasa ugu heer sarreeya waa sharaxa qastallaani ama qastullaani leeya irshaadu saari la idhaayo isagoo aan waxba qaaliban kaba tegin umuurahaasi bal haddaba iyada markaa bukhaari way badan yihiin ikhtilaafyana way jiraane laakiin muslim way kooban yihiin fiqradeenna hore taasba weeye oo bal maalan kitaabkan muslim isagoo marka la eego aada iyo aada ugaba shuhroobay muslim markaan eegnana inuu kitaabkiisii yahay tasniiftiisii tahay dee wax lahuba ay tahay oo cilmi qadcii taa uu ku xasiray ama uu kaba tawaaturay haddana markaynu eegno sanad mutasila oo ilaa waqtigeennan muslim gelaya iyo taasoo kale riwaayadiisu marka inta badan mashaariqada bal riwaayada nimanka nuskooyinka madbuuc oo dhanna waa taa keliyabae waxay iyadu isugu timaadaa ama ay ku urursan tahay uun nin lagu magacaabo abu isxaaq ibraahim ibnu moxamed ibnu sufyaan waa nin reer naysaabuur ahaa zaahid ahaa caabid ahaa caalim muxadithana ahaa waana ninkii muslim kitaabka kaba wariyey dad kale oo muslim kitaabka ka wariyey way jiraan laakiin sanad mutasila oo muslim gelaya oo kitaabkii laynoogu soo naqliyey markaa cusuurtii dambaba bal dee isaga uun waxoogaa markii laga soo dhaafay waxay dariiqa keliyuu noqday ibraahim ibnu sufyaan unbaabuu galaa sanadkao dham ibraahim ibn moxamed ibnu sufyaan buu wada galaa oo bal markaa waxa weeye walow xagga maqaaribada oo culimada maqrib nin kale oo isaguna muslim kaba wariyo axmed ibnu cali alqalaanisi la yidhaahaa ay iyagu riwaayo ay jirto tan baa ka taamsan ka kaamilsan oo kaa isaga waxyaalo dhaafo kitaabka akhirkiisaa jira ama kitaabkiisu xaggaa waa ka nuqsaansan yahay ee horta bal riwaayadan sanadka mutasilkii waxay ku kooban tahay kitaabkan muslim ninka abu isxaaq ibraahim ibnu moxamed ibnu sufyaan kolleyna inaan ogaanoon garanno kitaabkuu raad weyn ku leeyahay xataa ziyaadaad buu leeyahay kitaabka inoogu sugan tacliiqaad buu leeyahay kolkolla marka aan hagaag loo hubsan ruuxu cid ay tahayba aanu garan amase uu kolkol labsi iyo waham dhacoya dee kolkol qalada lagu galo marka aan isaga la ogeyn bal taasoo amhilaan sheegi doonaaye horta bal taasba weeye dadkii muslim laasimay buu ahaa waxaa isaga laga soo naqliyay inuu yihi muslim kitaabkan aqrintii uu aqriyayey ama ay kaba dhagaysanayeen wuxuu dhameeyey waa iyaga markuu u dhameeyey laba boqol iyo toddobiyo kontonkii hijirada waxaana la yidhaha taaliiftiisa wuxuu dhameeyey laba boqol iyo kontonkii muddadaasna riwaayadii bay qaadatay laba boqol iyo tobaniyo kontonkii buu noo dhammeeyey taas buu ka cabiray nusqooyinkan maanta madbuucina dhammaanba waa riwaayadiisa taasunbay ku madbacaysan yihiin isaga jamaaco ayaa ka wariyey kitaabkii laakiin jamaacada kale markan dee jamaaca haba jireene wuxuu kitaabku kaba shuhuroobay oo isagana uu xaggiisa kaba faafay ninka raawigiisa ah waana ninka sanadka markii dambe isna shibha munxasir uu ku noqday oo la yidhaaho abu axmed moxamed ibnu ciisa aljuluudi oo isna nin reer naysaabuur oo zaahid ahaa kaa hore saddex boqol iyo sideedii buu dhintay ka dambena saddex boqol iyo sideed iyo lixankii buu dhintay riwaayadiisa anata muctamadka ee shuhrowday ah bal taasi iyad waa mid markaa umuuraha aan leeyahay kitaabkay nagagaba xidhantay ama ninka kitaabkan aqriyaya ay tay inuu u baraarugaya aqrisanayaa waxa weeye bal saddex arrimood baan kusoo yar ururinayaa ta koowaad abu isxaaq oo kitaabkan raawigiisii ah sanadkiisuna aan nidhi waa sanadkaa maanta mutasilka ilaa waqtigeennan inoo xidhiidhaya marka la eego marka dee intaa yaree maqaaribada mooyaane bilaaddii kale muslimiintana iyo dee nusooyinka madbuucana riwaayadiisuun ay tahay walow kolley sheekha dad badan ay kaba maqleen waxaa jirta inuu leeyahay waxyaalo dhaafay oo muslima xagga maqalkiisii maxaale dee waxaa inoo socda kaley umuurihii aan uga yar dhignay kitaabka madkhal iyo meeshii bal ama kadinkaan kaba geli lahayn xaleta markaa waxaan soo aragnay mualifkan ama musanifkan kitaabka alifay waa imaamkii muslim ibn اlxajaaj ayaan waxoogaa adugu ama nubad iyo waxoogaa adugu ku tacalluqsan uun tarjamadiisii iyo axwaashiisii dee kollay may dhammayne ayaan soo sheegnay balcaawa waxaan markaa bilaabi doonaa kitaabkan dee aan doonaynana inaan bilowno haddii alla idhaa ilaahayna inoo dhib yareeyo biidni illaahi tacaala kitaabka waxoogaa kuba tacalluqsan ayaan adigu kaba hadli doonaa kolley dacaawa qeyb ay noqon qeybta kalena habeenka kale ay noqon markaa wixii ka dambeeyana kitaabkan insha allahu tacaala si guud adigu u gudageli doonaa kitaab kolleyde waa kitaabkan mashhuurka ah caam iyo khaas baa agtooda kuba shuhroobay ilaahayna dadkii uu kuba anfacay dee waxa weeyaan waqtigii uu mu-alifku dejiyey ilaa maanta taas laguba intifaacayo bal markaasi aan xalay yeelay baan niqaada ama inagoo qodobaynayna umuurahan kaba hadli doono walow dee kitaabka hadalkiisu iska dheeraan karo waxaa ugu horreeyeen sheegaynaa waxa weeye waa kitaabka magaciisa waxaa dhici karta inaan faa'iido taa loo arag ee laakiin kolley magacii uu musanifkii ama mu-alifkii kitaabkan lahaa u bixiyey waxay qeyb muhima ka tahay muxtawaha kitaabku wuxuu kulansanayay iyo wuxuu ka kooban yahay iyo shardigiisiiyo taas ayay caddaynaysaaba oo walow kutubtan waaweyneen hayno qeybo dhan oo kaba mida magacoodii loo bixiyey sheekhyadii lahaayeen ay ku magacaabeen magacyo kale un ay ka qaalib noqdeen oo inta badan ay taasi qarsoontay ee laakiin haddana magacan iyo taxdiidkiisu kolley qayb wuxuu mowduucii kitaabka iyo muxtawihiisii iyo shardigiisiibu wax dee marka la eego tasmiyadii mu-alifka caddaynaya waxaan arkay nin mucaasir ah oo dee aan filayo weli waa nool yahay oo baxdi dheer oo uu muslimka dee kolley kutubtan sixaaxa ah ayuu kaba qorayey markaa malaa dowro bay ahayd oo xagga manhajiyadoodii oo waxyaalaha badan oo dee umuurahan aan sheegaynana oo uu taabanayay saxiixa muslim markii uu kaba hadlayo safaxada waxoogaaya qaadatay waxa in hadalkiisii asaas uu gaba dhigay magac aan dee marka dambe sheegi doono kolko ay suurtagal tahay magacii sheekhuba ku magacaabay inaanu ahayn magac dheer oo kitaabkani leeyahay oo kutubtii ama dee fahaarista iyo asbaadii barhkood dee ugu soo naqliyey taas buu asaas uga dhigay diraasadiiba oo waa magacan taxliilkiisii waxyaalihii u kaba koobnaayo ayaa dee tay qaateen safaxaad dhan oo bal waxaan leenahay waxaa dee madmuunka kitaabka ayay alfaadan uu musanifku ku magacaabay ay tilmaamaysaa markaa bal haddaan gudagalno horta imaamkan muslim kitaabkiisan dee insha allahu taca gacmihiinaba kuba jira magac uu leeyahay oo uu kitaabka dhexdiisa ku sheegay ma jirto waa tan mu'alifiin in badan kutubta arkayno muqadimaadka kutubtooda magacii inay kuba sheegaan laakiin magaca kitaabka inoogu sugan oo uu ku magacaabay oo uu isagu caddeeyey horta taas kitaabka mama jirto saa daraaddeed waxaa dhacday ikhtilaaf culimmadu ay iskuba khilaafaan magaca kitaabku kuu yahay in badanoo culimmada ka mid ah saa dee saaxib al ansaabiya ay kaba mid yihiin samcaani ayaa waxay soo naqliyeen ama ay ku magacaabeen aljaamic aljaamicu saxiix in badan oo kaba sii badanna waxay kuba magacaabeen lafdigan asaxiixu asaxiixna ama saxiixu muslimna tasmiyadaasi kutubta marka la eego waa ta badnaatee qaalib noqotay ee dadka dhexdoodana kuba faaftay waana tan dabacaadka kitaabku leeyahay korkeeda kuba sugan oo saxiixu muslim baa kuba sugan bal haddaanu kitaabka dhexdiisa caddayn laakiin khaarija kitaabi iyo hadallo kaloo muslim lagaba soo noqliyoon kitaabka dhexdiisa hadallo dhacay ahayn ayaa tasmiye iyo magacow kitaabku uu leeyahay imaamku uu kuba caddeeyey oo waxaa isaga uu ku magacaabay almusnad taa waa ku magacaabay oo waxa isaga dee waxa weeyaan hadalladiisii kaba mid ahayd laynoo soo naqliyey maa wadactu shay-an fii hada almusnadi ila bixuja musnadkan kitaabkiisuu sheegayaa waxaan dhigay axaadiid ahaa xadiid kastoon ku qorayba xujo ayaan uu qoray dee taasoo maaha inaan iskaba qoray uun waa dee inuu sixadiisii aanoo hubsaday xujadeedii leh ayaan qoray bal markaa cibaaradiisa almusnad keliya ku soo aroortay waxaa kaloo isaga hadalladii dee ka sugnaaday kaba mid ahaa sade ibnu salaax iyo siyaanihiis iyo keyrkiiba uu ku soo naqliyo caradtu hada almusnada calaa abi zurca oon mar dhambe dhammayn doono hadalkaas haddii ala idhaa kitaabkan musnadka ah waxaan u bandhigay abu zurca ayaan tusay eegay taas bal hadalka wuxuu ugu bandhigaya marka dambaan shii sheegi doonaa bal markaa hadalladiisa waxaa ku sugan almusnadood moodo in uu bal qeyb tasmiyadii ka mida iyo ikhtisaar yahay waxaa kaloo sheekha isaga inooga sugan ama lainooga soo naqliyey tasmiye ahaan oo khaarijaba hadda kitaabka ah inuu ku magacaabay almusnadu saxiix waa kii uunoo lafdigii saxiix lagu kordhiyo almusnadu saxiix oo waxaa hadaladiisii ka mid ahayd sanaftu hada almusnada saxiixa waxaan alifay musnadkan saxiixa ah tasmiyadaa dambe ee almusnadu saxiixna qolooyin badan oo culimada ka mida qaatay oo iyadu bal taas kuba magacaabay bal markaa hadalkiisii waxaan haynaa lafdiga almusnadna waan haynaa almusnadu saxiixna isaga tasmiye ahaan waa laynoo soo noqliyo waan haynaa imaam kitaabkan cinaayo badan u lahaa qolooyinkan fahaarista iyo ama ahbaada iyo barnaamijyada caynkaasana dee lagaga dambeeye ahaa ibnu khayr ilishbiili la odhanayay oo kollay nuskhadiisii malaa uu dabdiyey oo sugoo laydhaa iyadaaba nusqooyinka muslimta ugu heer sarraysa ugu diqo badan oo la arkay ilaa maantadaba ay maxfuud tahay ayaa wuxuu ku magacaabay habat uu leeyahay oo aada u shahiira almusnadu saxiixu lmukhtasaru min asunan binaqli alcadli can ilcadli can rasuuli illaahi sala allahu calay wasalam waa magac dheer oo magaca bukhaari ay yidhaahaan asal buu ahaaba kuba dhow kitaabkiisa oo waxaa weeyaan almuslim saxiix way kuma sugan tahay intii aan muslim kaba soo naqline waxaa la socotay almukhtasaru min asunan binaqli alcadli can ilcadli waa tan aan leenahay magaca madmuunkiisu ama magacu wuxuu tilmaamayaa kitaabka muxtawihiisi iyo madmuunkiisii buu tilmaamayaa magacan dheer baan ahayd taa ninkaa mucaasirkaan kaba soo naqlinayay diraasadiisa inuu ku saleeyo dee kol uu musnad qaato iyo kol uu saxiix qaato iyo kol uu mukhtasar iyo naqli cadli can cadli umuurahaas baa dee diraaso dhan uu kaba sameeyo adigu kitaabka manhajiyadiisiiyo waxyaalaha isagoo taa imaka tan ka dhaqaaqaya bal tasmiyadaasi waata ibnu khayr ilishbiili kolley qaadiciyaadna magaca uu kitaabkiisa kuba soo noqliyo in yar unbuu tan malaa waxunbaa ka yar maqanaya waa magac kuba dhow marka tasmiyadan caynkan ah waxaa xoogeeyo raajix yeelaha sheekh cabdilfataax abuquda raximahullah kitaab buu leeyahay lagu magacaabo taxqiiqu ismayi saxiixayn wasmi jaamici tirmidi waxaa dhiciga waa kitaab dee adigu risaalaan odhan karaa boqol safxo waa gaadhaysaa wuxuu kaga hadlaaba bukhaari maxaa la yidhaah muslim magaciisu muxuu yahay tirmidi magaciisu muxuu yahay waxaa dhici karta dadka qaar inay u qaataan in dee iska hadal macno la-aan iyo faa'iido wadoo saas lahayn waana kitaab waana haystaa anigoo dee la arkaa inaan waqti dirtay oo dabad layga soo iibiyeyba de haddana fawaaid kala duwan waa leeyahay bal haddaba in isagu markaa uu ismiga muslim soo gaadhay magac uu raajax yeelay waa magacaa dheeroo uu leeyahay inta kaleba adigu dee magacaasu kii uu ku magacaabiha walow dee cibaaraadka yar muuqata magacawga dee ibnu khayriya ay soo naqliyeene dheer mooyaane muslim hadalkiisii oosa kuwan kale aan uga soo naqlinay imika taa aynaan hayn markaa waxaan leenahay un iyadoo ismigii oon leenahay almusnadu saxiix baa magacii uu musanifka ku magacaabay ahaa marka almusnad keliya lagu daayana waxa weeye un waa ikhtisaarun oo isagaa labada kelimaba aan ka haynaa musnadimadna mahase kutubtii masaaniidee wixii saxaabi wariyeyba gooni loo saaraya dee kutubtani isnaadkooda lagu warinaya rasuulka ilaahina waa loo tirinaya waa musnado xaggaas weeye waa macnihii kale lafdigan almusnad uu lahaa bal waxaan leenahay kol haddii dee kitaabkii uu yaho saaxibkiisa uu wax ku magacaabay waxaa mudan un in lagu gaabsado wixii mu'alifkiisa ku magacaabay oo dee bal haddaan eegno tasmiyadan dhan almusnadu saxiix bartanna waa ta aan leenahay qolooyin baaba raajax yeelo ee xagga magac bixinta ninka kitaab kale ayuunbaa lee cid kale tasarufkeeda iyo taa maba laha markaa waxaan leenahay waa nuqdadii koobaad ee magaciisan saxiixu muslim ee dabacaadkiisa guud ahaan lagu wada madbaceeyey kollay lafdigii uu u bixiyey uu ku magacaabay musanifku ma aha taas waana dee madmuucu saxiix weeye oo waa kitaab axaadiidiisa saxiix tahay laakiin bal magacii lagu uu ku magacaabay almusnadu saxiix haddaan magaca aada u dheer ee ibnu khayri aan kaba soo naqlinaya cabdilfataax buuqudana uu raajax yeelo kitaabkiisa aan magacaabay aan iskaba dayno taasi waa nuqdada koobaad nuqdada labaadeedna halkan isu sheegaynaa waxa weeye waa albaacisu calaa ta'liifi maxaa imaamka ku xambaaray inuu kitaabkan dejiyo ta'liiftiisa kollay isagaa caddeeyo muqadimadan arki doono ayay taasi kuba sugan tahay sheekhu isagaa caddeeye sababtan keentay inuu kitaabkan alifo ama musadkan saxiixo muqadimada inoo dambaysa ee kollay caawana guud ahaan iyada kaba hadli doono qeyb qaadan doonta haddii aan laydhaah ayuu kuba sheegay oo wuxuu sheegay sababta ku xambaartay inuu alifaa laba arrin inay tahay ama laba amar ka hore waxa weeye dadkii xertiisa ahaa nin ka mida ama talaamidiisii nin ka mida oo weydiistay inuu axaadiidtaa saxiixa uba ururiyo kollayna kitaabka shuraaxdiisu qaaliban ninka ma magacaabaan laakiin taariikhda baqdaad iyo isagoo tarjamadiisa ku sheegay waxa weeye waa axmed ibnu salamata oo rafiiqiisiina ahaa rixlo dee tilmiidkiisiina ahaa ninkaasaa horta weydiistay oo waxaa hadallada muslimee inoo dambeeya kaba mid ah ثuma ina in shaaء allahu mubtadi'uuna fii takhriiji maa sa'alta ta'liifahu wixii aad i weydiisatay iga dalabtay inaan alifo ayaan takhriijkii iyo tasniifkii aan bilaabaynaa isagoo le dee shardi aan sheegi doono ayaanan ku soconaya taasi iyadu waa mid welibana wuxuu sheegay oo kitaabka aan ku arki doonaa in sha allahu tacaala muqadimada markuu arrinkan u fiirsaday su-aashan u fiirsaday inay u muuqatay inay aada iyo aad arrinkani u habboon yahay axaadiidtaa saxiixa in la ururiyo haddii taasi ay taam noqotona cidda ugu horreysa ku intifaacaysaba inuu isaga yahay intaan dadka kaleba laba gaadhin oo taasi waa mid arrin labaadna waa sheegay kitaabkiisa ama muqadimada inoogu suganoo wuxuu sheegay inay badnaatay oy badan tahay kutubta axaadiidee la alifay ee dadka lagu sii dhex daayey iyadoo kutubtaasi ay ka buuxdo axaadiidda daciifa axaadiidda manaakiira kuwa waahiyaada ay kaba buuxaan oo dee taasna dadkii caamada ah marka kutubta ay gacantooda gasheen ay wax kala sooci karahayn khatartaa weyn iyo dhibtaa weyn baaba jirto oo axaadiid daciifa ama manaakiira oo dadka dhexdoodii gacmahoodii galay oo kutubtaa badan ee la alifay waxyaalaha aan lagaba soocin taasoo iyadna jirta ayuu sheegay oo markaasaa ee waxa uu leeyahay qowmku faafinta ay faafiyeen akhbaarta asaaniid daciif oo majhuula ay kuba faafiyeen dadkii cawaamta aan kala sooci karayn ceebteedana aanan garan karayna ay dee ku dhex tuureen ayaa waxay keentay iyaduna in ijaabada dee su-aashaa nala weydiiyey axaadiida saxiixa inaanu reetaase ay ii sahlanaato igu dhiirisaba bal dadkii si looga badbaadiyo waxyaalaha daciifka axaadiida manaakiirta ee kutubta ay haystaan kuba sugan say u gartaan oo axaadiida saxiixa dadka ay u helaan taasna waa arrinka labaad oo kolley kaa hore kaba ratimaya oo iyadana keenay ku xambaaray imaamku inuu kitaabkan dejiyo taasi waa sababtii taaliifta waana waxa kitaabka inoogu iman insha allahu tacaala nuqdada saddexaad een halkan sheegaynaa waxa weeye waa markii uu sheekhu kitaabka alifay xagguu joogay waayo isagiyo bukhaaritaa way ku kala duwan yihin xataa kutubtii bay meelo qaarkood ku kala duday taasi isagu kitaabkiisa isagoo beledkiisii naysaambuur jooga naysaambuurna waa magaaladii aan xalayto dee kaba soo hadalay ee daaru sunnati waalcawaali waqtigaas ba ahayd iyo ina ka dambaysayba taas oo kale waddankan iiraanna haddaan magaalooyin kala duwan oo aad u badan oo magaalooyinkii culimmadii islaamku ay kaba yimaadeen ku aasnaayeen cilmigan aan hayno in badan ay kaba timi ay bilaadoodatay iyo dee bilaaddii kale qeyb iyagu ay kaba ahaayeen khuraasaan la odhan jiray maha waqtigaas beledku san uu yahay inuu ahaa tashayucan jira maanta ama raafidanimadan aan idhaahno waayo waa sheeco sii fog aan idhaahno waa wax bilaabantay qarnigii sideedaad iyo dowlad safawiya la odhan jiray ama dee waa ayaa bilaabantay dowlad macruuf ahayd oo ama dee boqorkeed iyo waxyaalaha dadka ay kuba xambaareen ay bilaabantay oo mar sii dheera waqtigaasi ama qarnigii sideedaad iyo meelahaas ayuunbaabay ahayd waxay ahayd waa daaru sunna walcawaali oo dee waxa weya waqtigaas naysaburna way kaba socnayd oo kale waxay soo naqliyeen ibnu batuuta rixladiisii dheerayd markii uu dhulka marayey dee beledkeennana waa ka zaylaciyo marayba xeebaheennan maray oo kale markuu naysabuur galay ayaa dee nin la yaqaanana ma ahaynoo markuu soo galay ayuu salaadii waa tukanayo isagoo salaaddii tukanayo gacmi sii daystay magaaladuna waa daaru sunna waalcawaali gacmo la sii daayena may aqoon dee inaymani waa dowlad iyo dad dhan oo qowmiyad dhan baan sheeca ahayn baan leynayna tashayucu waa jiray meel kastaba markaa waa jiray iyo waktigaa meel kaba horeysabe oo dee baqdaad baa qeyb dhan baa iyo xaafado dhan baa waqtigaas ma ahaa karki iyo dee dadkaasi ay deganaayeen xataa wasiirada qaar ba ahaa mubaltaasi markuu gacmihii sii daystay bay way shakiyeen oo islaahay ninkan shiicadaa sii daynayey markaasu yidhaha mala waa shiico waa halka dee daaru sunoola adigu ninkii dee iyaguna may ogeyn oo galbeed buu kaba yimi iyo dhulkii maqaaribada iyo maalikiyada oo maalikiyaduna dee mala aqwaashooda qaar kaba mida horta dee si iyaga shuurooday qayb ahaan ayaa waxay noqotay inay gacmaa sii daayaanba oonay laabinba dee waxaan filayaana inaan sheekhiiba laakiin kolley dee maarkiyadu baryaha dambe qaasimiyiin bay noqdeen dabadeedna khaliiliyiin baa maqaaribad noqodeen markaasa waa arrintan qariibka on isleeya malaha mooye meel inagana inoogama timin say isaga hubsadaan ayaa waxaa la yidhi martigelintiisiiba waxay u keeneen bakaylay keeneen hilib bakaylaa loo keenay kolley nin baan anugu dee kasoo naqlayaa bal culimadii iyo raxalaadkoodii iyo khaasatan raxalaadka xajka waayo raxalaadka jire maanta madbuuca ah inta badan waa nimankaa maqaaribada iyo marka ay xajka usoo socdeen iyo dee ama raxil kale ay kuma jireenbe dee iyaana iskuwatayaba ahaaninbe lakiin raxalaadkan iyagaa badankooda ah naadir bay tahay meelo kale ayaa markay u keeneen waxay eegayaan bal inuu cuno bakaylaha iyo in kaleo haddana uu cunay tiiba haddana qariib kale ku keento dabala shiicadaan cunahayn bakaylaan cunahaynba inaguna watada inaan bakaylaan cun dee dawo ay u noqoto mooye inaan cunna bala halkaasay kaba timi deetay yidhaaheen talow waxa weeyaan shiici aan bakaylo cunayo haddana ayay isla afku markay arrintii soo qaadeen ayay markii horena gacmahan uu sii daayun bay u qaateen inuu shiico yahay haddana tii kale u qaban weydayo markaasuu sheegay de inay bilaadooda ay madhabtooda toonu isagu shiico ahayna saa yahay oo kale bal waxaan leeyahay daaru sunna alcawaali naysabura isagoo haddaba beledkiisii degan naysabur ayuu kitaabkii alifay markaa uu alifayeyna kutubtiisii way u diyaar bay ahayd mashaayikhdiisi oo dhan uu ka wada qortay diyaar bay u ahaayeen oo waa haystay in badan oo culimmadii ka mid ah uu axaadiisan kaba maqliyo sheekhyadiisna way noolaayeenba taasi waxay keentay kitaabkiisa idqaanka iyo dabdigan badan ee xataa alfaadaha fa iyo uu bal maalan wow oo kala kala saaro oo labadii sheekh ay kala lahaayeen oo kan fa iyo wow xataa uu ku kala saaro iskabadaa wax kale alfaadihii inuu aada u dabdiyo u dhowro siyaaqii xadiisku lahaa inuu lafdigiisii xadiidka kusoo naqliyo oonu macno iyo taasoo kale ayay keentay oo dee waa miise kitaabkiisa oo uu kitaabka bukhaari ka leeyahay amaa bukhaari oo kale kitaabkiisa isku mudday alifayeen muddada waan sheegi doonaa intay labada kitaabba qaateen laakiin maha isku muddada ugama jeedo isku wakti bay wadeedeen laakiin waa sanadaha ay qaateen oo kale laakiin bukhaari kitaabka alifitaankiisu tuula rixlati isagoo beledkiisii joogin oo usushiisii qaybi kaba maqan tahay oo rixlo dheer uu ku jiro ayaa dhici karta axaadiistee uu ku dabdiyey ama uu ku qortay ciraaq oo kale inuu isagoo xijaaj joogo ama meel kale qoro taasaa dhacaysay markaa saa daraaddeed baa in badan axaadiista uu xifdigiisa kaba qorayay oo ay keenaysay taasi inuu macno ku wariyo oonu alfaadii sideedii aanu ilaalin uu kuba tasarufo oo alfaadii uu ku tasarufo waayo usuushiisii qaybe way kaba maqantahay dee xaafid buu ahaa waa xifdisan yahay oo kale haddana dee san taxaruskan iyo ixtiyaadkan iyo taxarigan badan ee muslim la yimi umuurahaas aan uba suurtogelin oo bal markaa isagoo beledkiisii jooga usuushiisii ay iyo kutubtiisii wada haysta uu culimadii iyo sheekadiisii kaba qortay in badan oo sheekadiisii kamid ay nool yihin waayo isagoo la arka dee soddon jirkiisii iyo meelaha inuu kitaabka bilaabay ama sagaal iyo labaatan jirkiisiiba dee mudduu wadayey oo ilaa muddo dheer buu laba gaadhayay taas baa dee adigu uu ku alifay oo halkuu ku alifayna taas bay ahayd marka dee taasna waxay keentay taxarigaas iyo cinaayada badan ee uu cinaayooday kitaabkiisii alfaadii dhowray ilaaliyey kollay markaan eegi doono insha allahu habeenka kan ka dambeeya miisada kitaabku leeyahay iyo kollay waxyaalaha dee hadday qolooyin muslim bukhaari kaba fadileen umuuraha ay eegeen oo kale ama uu kaga horeeyo kitaabka kale ayaan dee kollay tanna kuba soo darsan doonaaye laakiin sababteeda tanba ahayd xagga muddada ta'liifteeda ama muddada kitaabka uu alifaya sheekhu may ahayn kitaab dee irtijaal iyo isagoo axaadiistan wada qortay axaadiista ay wada diyaarsan yihiin dhammaanba riwaayo uu wada leeyahay laakiin haddana dee tahdiidkiisa iyo axaadiista tartiibintooda iyo isugeyntooda iyo talkhiiska duruqdiiyo waxyaalahaasi muddo aada iyo aada u dheer bay u baahanayaan oo wax maaha usuushin intuu kan iyo kan kasoo naqliyo saa isugu geeyay oo dee tartiibtan ma yeesheen almusnad asaxiix muddo shan iyo toban sanadooda ayuu sheekhu kitaabka ku jiray oo alifaya waa suu axmed ibnu salamata oo rafiiqiisii ahaa intaasna laba joogay uu inoo soo naqliyo imaam nawowi baa wuxuu yidhaahaa lix iyo toban sannadood ayuu bal matalan imaam nawowi yidhaahaa bal haddaba muddadaas waa dee taxari iyo hubsasho iyo cinaayo dee mastarkan asaasigaa marka la eego xadiidkan saxiixa garashadiisa asaasiga uah uu bal waxaweyn garanayo ow dee uu u cinaayoonayo axmed ibnu salamata wuxuu ihi kuntu maca muslimin fii taaliifi saxiixi khamsa casharata sana muslim baan maciisa saxiixiisa taaliifkiisa shan iyo toban sannadood faxalaadkiisiina uu la wadaagsadayba nawowi baa wuxuu yidhaahaa taadiibkiisa iyo intiqihiisa wuxuu ku jiray lix iyo toban waxaana laba yidhaha zamankii bukhaari ay iyadu isagana kitaabka ta'liifkiisu ku qaatay iyo inuu kitaabkiisa bukhaariya dee asaxulkutub bacda kitaab illaah ah inuu taam yeelo isaguna lix iyo tobankaa sanadood bay adisa siyar aclaami nubala kuba sugan oo bal markaa xaggii muddooyinkii ay a'imadani alifayeene kutubta ay dabdinayeen ee tartiibinayeen ee duruqdii iyo umuurihii ay talkhiisinayeen waa muddadaa dheer oo dee shan iyo toban ama lix iyo toban sanadooda labada saxiix markaa jaanibka waa iskagaba mid markaa kolley taasna waxay keentay masnuucaadkiisoo dee muslim suu yidhaha ilaa saddex boqol oo kun oo xadiid ee duruqdii iyo takraarkii baa la tirinaya haddii laba sheekhu kala wada wariyo oo labadii lafti in yarun ay ku kala dunaadaan laba xadiid baa laga soo qaadaya tan baa cadadkan aada u badan keentay saddex boqol oo kun oo xadiid baan kasoo dhex saaray oon kaba alifay buu yidhaahaa baldoorashada badan iyo ictinahaas waxay keentay haddana hubsasho uu isagu hubsanayo inuu aimadii waktigaas ee cilmiga cilasha axaadiistana dee qimada iyo heerka ugu sarraysa ka joogtay uu u bandhigo oo wuxuu yidhaahaa oo uu yidhi isagu muslim caradtu kitaabii hada calaa abi zurcata fakulu maa ashaara ana lahu cila taraktu kitaabkaygan waxaan u bandhigay markuu dhammeeyey abu zurcata araazi waa imaam weyn oo xaggan marka la eego isagiyo ninkii qariinkiisa ahaa saaxibkiisa ahaa beledkiisana ahay isku beledkaayeen abuu xaatim arraasiyaan dee waa heerka marka la eego ay ka joogeen xagga cilmiga cilasha iyo waa heer oo dee muslim iyo waa abuzurca iyo dee raggan ama waa kaga sarreeyeen xataa muslim umuurahaas oo kale abu zurca isagoo dee imaam axmed aadba ugaba weynaa ayaa marka ay kulmaan oo kale a u yimaadaa axmedna la ogaa cibaadadiisiyo taasoo kale ayaa wuxuu ku kaaftoomi jirayba salaadaha faradkaa si ugu faaruqnooda qod habeenkii oo dhan salaadii mudakarada abu zurca waa abu zurca mudaakaradiisa iyo taas haddaba wixii uu ii tilmaamay inuu cillo leeyahayba waan iska farahan ka qaadi jiray waa axaadiistii badnayd ee uu maqlay wixii ugu yidhaaho waa saxiixoo cillo ma lahana kitaabkaan dhex dhigi jiray ama aan soo saari jiray waxaa kaloo isagu yidhi maa wadactu shayan fii kitaabii haada ilaa bixujati wamaa asqatu minhu shayan ilaa bixuja haddii aan dhigo axaadiistii badnayd ee masmuucayga ahayd aan wax ka mida kitaabkaygan ku qoro waa xujo waxaan ugu qoray dee sixadiisoon ogoon xujadeedii haysto haddaan wax ka tegeyna faraa ka qaadayna waxaan uga tegey dee waa waxaan ogahay iyo xujo bal markaa taasna waa taxarig iyo cinaayadii bal markan muddadii uu alifay iyo meeshuu ku alifay iyo magacii intaa kuba dhaafno nuqdada afraad aan tilmaamaynaa waxa weeye kitaabkan saxiixi iyo mansilada uu ku leeyahay kutubta sunnaha waa kitaabkan muslim baanayna markaa saxiixa muslim wuxuu imanayaa martabada labaad bacda saxiixi albukhaari marka waxa weeye waa kitaabka labaad ee ah isagu markaa kitaabka ilaahay aan dee iska dayno kutubta ee dad ay alifeen ee ugu sixo badan oo labadaa kitaab iyaga asaxu lkutubi bacda kitaab illah nawowi baa wuxuu dhaha raximah llahu tacaala isagoo mansiladaa inoo tilmaamaya wa asaxu musannafin fi lxadiidi bal fi lcilmi muطlaqa asaxiixaan lilimaami اlqudwatayn abi cabdillaahi moxamed bn ismaaciil albukhaari wa abi lxuseyn muslim bn xajaaj alqushayri radia allahu canhuma kitaab la alifo kitaabka ugu sixo badan xadiid markay noqoto bal cilmigoo dhan iswada raaciyo dee dad ay alifaan weeye labadaa saxiix weeye labadaa imaam ee qudwada ahaa ay leeyihiin waa bukhaari iyo muslim markaasaa wuxuu yidhaha falam yuujad lahumaa nadiirun fi lmu'alafaat wax lamida wax u dhigma looma helin xagga marka la eego kutubtaa la dejiyey waxaa kaluu imaam nawowi yidhaha raximahu llahu tacaala اتفق العلماء رحمهم الله على أن صح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان للبخاري ومسلم culimadu waxay isku waafaqeen inuu dee kutubta kuwa ugu sixo badan qur-aanka dabadi inay yihiin labadan kitaab ee bukhaari iyo muslim ummaduna waxay kula kulantay aqbal ay aqbalaan markaasaa wuxuu yidhaha isagoo dee labadoodii yar muqaaranaynaya kitaabka bukhaari baana xagga marka la eego sixada ka horeeya fawaa'idda ay leeyihiinna dee ka bukhaari baa xagga fawaa'idda u badan iyo macaarifta iyo cilmiga kuba jirta mid daahira iyo mid oo dee awali wahla lagu haleelayo mid qaamid oo koley fikir iyo fahmo u baahanba labadooda bal haddaba mansilada uu ku leeyahay kutubta sunnaha kitaabkan in sha allahu tacaala aan rajaynayna inuu inoo bilaabma taa weeyaanoo wuxuu gaadhsiisan yahay aclaa darajaati sixa wax ka horeeyo oon saxiixa bukhaari ahayna maba jirto kutubtii waa kitaabkaas oo dee waa mansiladan haddaan eegno culimada bal oon midhar ka soo qaadano lama koobi karo culimada ammaantoodii iyo caddaynta ay caddaynayeen makaanadiisaasi haddaan midhar kaba soo qaadno ibnu salax baa wuxuu ku yidhaha kitaabkiisa siyaanatu saxiixi muslim kolley xalayna waan soo qaaday caawana waan iga soo qaadaya laakiin markan kutubtan khidmadii iyo adeegii kitaabkan iyo ciddii ka shaqaysay aan ka hadlayneen ma dhammaynayna wax ka soo qaadan doona biidni illaahi tacaala ayaan kitaabkaasi wuxuuiyo sheegi doonaa waana bal markaas dee waxaa la arkaa waa kitaab dadka badankoodu aanay maqlin dee markaas dadka badankoodu laakiin madbacaysan haddane bal markaasaan sheegi doonaa imaam nawowina muqadimaadkiisan uu ka horreysiiye kitaabka sharaxiisa kolley qeyb badan oo ka mid a isaga asaas u ahaa baan leeyahay laakiin kitaabka waanu dhammayno ilaa dee muqadimada iyo kitaabuliimaan iyo inahaasunbuu kuba jooga hadda ay kitaabuliimaan dhan yahaybe wuxuu yihi bal hadalkan eeg ibnu salaax waqad kaana lahu raximahu allahu tacaala wa iyaana fii cila alxadiidi darabau laa yafduluhum wa aakharuuna yafduluunahu muslim wuxuu lahaa buu leeyahay waqtigiisii iyo casrigiisii dad isaga dee durabaa u dhigmo weeyo isaga nadiiru ahoo aanu cilmiga kaga horeyn aanu uga aqoon badnayn waxaa kaloo jiray kuwa isaga kaga sarreeya oo kaga heer sarreeya wa aakharuuna yafduluun baa casrigiisii jiray dad xaggan aqoonta xadiidka marka la eego iyo cilmigiisa iyo idraagiisa kaga heer sarreeyaana way jireen waqtigiisii oo dee raggaa aan sheegayaaba ka mid ahayn abuzurca iyo iyaday taasi jirto haddana dee waa ilaahay subxaana wa tacaala fadligiie farafacahu allahu tacaala tabaaraka wa tacaala bikitaabihi saxiixi hada ilaa manaadi nujuum muslim waxaa martabada gaadhsiisay waxa weeyaan raggaa kale isaga waa la wada yaqaanaaye rag dee kaba heer sarreeyaan dad sidaasiba aan yaqoon ninkii dee cilmigan yaqaano unbaaba yaqaane oo garanaya isagoo hadda markaa xaggaa itqaanka iyo cilmiga iyo cilashii ay ugaba badnaayeen haddaba wuxuu leeyahay ilaahay wuxuu ku kor yeelay muslim kitaabkan kitaabkan uu alifay waa mansiladan kitaabkiisa ayaa sheekha mansilada aada iyo aada u sarraysa ee raggii xataa isaga kaga fadlilaa halkan ka sarraysiisay keentay buu idhi oo kitaabkiisan baa ilaahay uu kor yeelay ilaa manaadi nujuum oo xidigaha ayuu kuba gaadhsiiyey wasaara imaaman xujatan yubda'u dikruhu wayucaadu fii cilmi xadiidi wagayrihi min alculuum wadalika fadlullahi yu'tihi man yashaa markaasuu kitaabkan buu ku noqday imaam xujo ah oo dee la hadal qaado lagu celceliyo marka la eego dikrigiisa cilmigan xadiidka marka ay noqotiyo culumta kaleba arrinkaasna waa fadliga ilaahay oo dee maha aqoon iyo waxyaale kuma xidhnaba ee waxa weeyaan waa ilaahay fadligiisao cidduu doona uu siinayo imaam nawowi baa wuxuu idhaha raximah llahu tacaala isaguna waman xaqaqa nadarahu fii saxiixi muslim waaطalaca calaa maa awdacahu fii asaaniidihi wa tartiibihi wa xusni siyaaqih wa badiici dariiqatihi min nafaa'is ataxqiiq wa jawaahir atadqiiq bal ninka eega u fiirsado weeye oo bal aada ugu fiirsado weeye oo kitaabkan saxiixa muslim ee daalacdana wixii uu dhex dhigay asaaniiddiisa hadday noqoto iyo tartiibtiisa kitaabka siyaaqiisa fiican ee axaadiida dariiqadiisa toosan ee taxaqiiq maamadee aada iyo aada u heer sarreeye ah iyo tadqiiq oo wixii aada loo dabdiyo la sugo iyadna jawaahirtiiyo dee taasba ah iyo waxyaalaha iyadana uu kuba sheegayo ixtiyaad badan iyo warac iyo xalaal miirad badan iyo xagga ixtiyaadkiisa badan iyo taxarigiisa xagga riwaayo iyo duruqda si usoo koobayo usoo talkhiisanayo usoo ikhtisaarin keedii far markaa kala tagsanaa baahsanaa uu usoo dabdinayo iyo ibdilaaciisa badan iyo waxyaalahaas bal markaa wuxuu garanayaa umuuraha adigu bal ninka eego wuxuu leeya waxaan la dee tirin karaynbe wuxuu garanayaa annahu imaamun laa yalxaquhu man bacda casri inuu imaam yahay aanu soo gaadhahayn waa kitaabkan markuu eego umuuraha uu dhex kitaabkan uu kulansaday uu fiirsado inuu muslim yahay imaam aanu haleelahayn oonu gaadhi karin ciddii kaba dambaysay waqala man yusaawiihi bal yudaaniihi min ahli waqti wadahri waqtigaa cilmiga xadiidku uu qimo joogay casrigii dahabiga uu kuma sugnaa rag saasoo kale la midaya rag kaba heer sarreeya ay jireenna wuxuu garanayaa dee inay yar tahay uu naadir tahay cid la siman ama isaga kuma soo dhow dadkii waqti xadun cadiimu mufrid lam yaxsul liaxadi milo muslim waxaa u xasilay kitaabkiisan saxiixa ugu xasilay